dhagan sidii adoohay sheego ila gabadaahis hanuun walba maka taraayo ilow dhatinga kubaha doonee kabilaway kan kuleel ownimaadun islaha ama hadal eed un wiinka duugiyi mayba ka hadalay dubataatiga baarlamaanka federaalka soomaaliya ku tirsan eedeygan doorashadiisna ee ta koonfur galbeed soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa iyo hadal eed un kuleel warbaahinta on sheegi usoona ku hadali mashaqadii beledka xamarku dheedi taasoo ka eedanayti ariir guur ku damacay ariir gayaanjay ee taasoo kolkii dambana shaanti ini lambulan dilo waana baangadlika dildilka bashalroona dalxa oo arrintuusi eed aan ku hadala waana damgeedii hadalgii dhuunsumeey
dhacdo aada iyo aad ee bani aadamnimada ka baxsan oo isagana muwaadin soomaaliyeed oo afartan iyo shan jir ah oo laba iyo toban carruur u dhintay arrimo ayadana aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban iyo diinta islaamka oo ay ka abuurantay xaalad dadka soomaaliyeed oo dhan dhegahooda markii ayada ay ku dhacday ee aan aad ma aragtay loo jeclaysan taasina iyadana ay noqotay dhacdo in la gubo gabar iyo wiil ayaga rabitaankooda isku guursaday waalidkii gabadha dhalayna sidii dhaqanka soomaaliyeed ee suubanaa ee ayaga ay u mareen oo ayaga isu oggolaadeen in dhinac kale in soo farageliyo dhacdadaasina ay dhacdo oo murugo ay reebtay kadib markii marxuumka geeriyooday la gubay la baangadeeyey waxa mataraash loo yaqaano ama baalka kalluunka lagu mudo xataa loo adeegsaday maydkiisana isagana laga qaaday isagoo waxa uu u dhintay baadil iyo dulmi ay tahay iyo wiilka iyo gabadhaa isguursaday oo aan maanta meel soomaaliya ay kaga qoran tahay dastuurkeeda haybsooc wax la yidhaahdo aanan jirin ee dadka soomaaliyeed iyo ilaahaybo agtiisa ee ay ka xarriman tahay oo loo aanaynayo iyadana dhacdadii saddexaad gabar soomaaliyeed oo jaamacad dhiganayso oo fadhida galaaskeedii ayaa iyadana barqacad inta loogu yimid kursigii ayada ee waxbarashada ayada ay u fadhiday in ayadana meesheedii lagu dilay oo xanuunkeedii runtii iyadana dadka soomaaliyeed ay si aad ah u wada taabatay marka ee falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada soomaaliyeed kan zaylac joogo ilaa kan raaskambooni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax ogan idhaahdo dawladda soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaheedan dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid reer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaarayo isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana caddaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dembiyeedkaasi dad dembilhana aanan dhicin in la hoosaasiyo kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaaladdaradii dadka soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirogeliyo golaha shacabka oo leh guddiyo amni difaac caddaalad inay doorkooda qaataan xukuumadda oo durbadiiba howlgaleen hay-adaha nabadgelyada oo booliska ugu horreeyo oo aan soo dhowaynayno hadalkii ay sii jeediyeen jenaraal bashiir iyo jenaraal bariise oo intaba ka turjumayay in falkaasi dawladda soomaaliyeed ayaan ka aamusinayo hay-adaha nabadgelyada ay daba taagan yihiin in la soo dhammaystiro waxii dhibaatadaa geystay say darsi ugu noqoto ummadda soomaaliyeedna aysan ola kulmin dhacdooyinka foosha xun ee noocan oo kale oo hadday caadaystaan dadka dembiilayaasha ah kuwa kale ay galaafan doonaan taasi ayaa dadka soomaaliyeed ee ka xanuunsadayna aan doonayaa ayagoonan kala sooc lahayn kala saar lahayn sida soomaalinimada iyo muslimnimada ay uga wada damqadeen ee arrintan ooga soo jawaabeen gaar ahaan baraha bulshada bahda miidiyaha haddana waxaan sii rajaynaynaa inaad halkiina aad ka sii waddaan shacbiga soomaaliyeedna isaga ayaa heeriyada iska ridi kara ee dhibaatada taagan ee maalin walba isaga victimka u ah cidina aanan yacnii iyaga keliya aanan isdhihin ayaa idin maqan ee ayaga ay noqdaan kuwa isu damqada isu naxa hal cadowna wada yeesha kaana ah kan nabadgelyadooda iyo jiritaankooda iyo wada noolaanshahooda sharafta leh yacni ku ah duulaanka cid kastaba hay maaragtay ha ka socdo ama meel walbo aana iska dhigno caatifadda ee dadka soomaaliyeed lagu kala qaybinayo ee qabyaaladda ah ee mar weliba aan aragno wejiye fara badan in la doonayo in loo adeegsado si ummaddan laiskaga hor keeno taana inuu caqliga ka koro ayaan u baahannahay dembiga nin kale keliya lagu ekaysiiyo ee aanan loo gudbinin reero iyo famil iyo ummad soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin si haddaba ay dhacday in wiil iyo gabar isguursaday adeerkooda loo dilo wabilaahi tawfiiq
walaashaa saamiindulo isaga
eemoorikadaai osobalinguuriyey aan booro wali atili ogayna io eeliglo usbuhalma ah saxaab company sber bartis caalamigaha bulshooy ogaala oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki gallona meel aaran ee aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afarshay meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto injaryi alaabtiyo hay ku oombateenna bulshooy oroora saxaab kambani isbeer baartis
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makaanikan haddon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erawha bayaraato magabu ilow weliga alay hatta fadaas inaad cilid isku geliyda baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee leeraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya betro
tayo electronics and decoration light center xarunta qalabka elektronikiga ee tayo talo gunga leh tiir mundula leh tallaabo horumar leh iyo qalab tayaysan tayo elektronikisa leh elektronikii la townaayay arlakalalanka tallaaway meelalaha keentubiyo tayo elektronics and decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay beedka iyo hafiiska berwelbooluku kihira nalalkii suuradiyo bank
تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها سهل جنرال تريدنا ستيشنر كامباني saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaaban waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaagiisay saaqaysaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo adoonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah firinjeerada jiif iyo kuwo joog ah dhalooyinka tiifiyada oo leh yayar iyo waaweyn mashiinnada maqalka dhogolayaasha loogu talagalay makiinadaha dhiigga iyo kuwa sokorta iyo midda dhiigkarka haddaba shirkadda sahal waxay ku taallaa magaalada baydhabo waxayna u dhowdahay afarwidoodka magaalada wixii intaa dheerna waxaad kala
shirkadda ganacsiga guud
dhegeystayaal weli may baan ka gudi jirnay barnaamijkaana kulanka warsan qiibo hore qodobadii aana siin kormariyaha laalanka dareere haatana maybaha siin qobodo doonee waraysi dheer oo dhiniga dastuurka iyo weliba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo cilaaqaadka dowladda dhexe iyo layin aana la weeldadii wasiirka dastuurka koonfur galbeed cabdulaahi sheekh xasan waraysigiina may baan dhiyay
ورق أو وزارة كوع وزارة النوبية أيضا وزارة الوضعية وحمد الله الصعب رئاستي قد المرة مالك جوكي وزير الوضع مال وزارة السيد أروها إنتي عن إماري وحمد الله فلسطين مكتب الرضان في وزارة سبب الفلاشة قيام qodobada qaarkood ama diinjil ku sameeyey oo baarlamaanka ku sameeyey dastuurka la fuliyo dabeetna soo daadaco dorshinka ugu dambeeyey dastuurka isagoo dhamaystiran sidoo kale waxaan sanadka ugu dambeeyey ka shaqeynaynay manhajka k o t oo tababarayaasha wax tababara si bulshada u gaaro فعلت الدستور وحن قبل تعرض علي الدستور الدكتور بالضاي شغل الوصلة عند قبل حين مشروع صاحي جرين الدستور كنقول وقتانك إذا كان وصلت المرجع كل دولة الدستور بقى فسبت لي يعني السوري الدستور الوطن الدستور الكفر بالبلد wuxuu hoos tagaa oo raacsan yahay dastuurka federaalka kuma arkaysid hal qodob oo khilaafsan dastuurka federaalka laakiin maamulka halkan ka jira ee koonfur galbeed sidii dadka jooga xaquuqda ay ku leeyihiin dowladda koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeedka xaquuqda ay ku leedahay shacabkeeda kala qeysid xagga shaqada unba kana qostaayo gudahaan waa isku mid labada dastuur u sameynay marka dadka inla baro xuquuqda ay leeyihiin wadanka waxay kuwan kuwani wax loo socdo dadku wax bartaan sida madaxda qaranka sheegtay wan maan uunfay dadku maadaama fikir aanan ka haysan waa maxay dastuur dadka qaarkood barabagaan badan ka sameeyeen gaalaale iyo goloobaale iyo cas waxaas inaan ka saarno anaga dastuurkan qodobkiisa kooda kan federaalka isagaa wuxuu leeyahay qodob kasta oo shareecada islaamka khilaafsan soqaabnaba sidaa darteed ma aha wax diidaya isagii aqoo isagii ayaa wuxuu leeyahay wax kasta oo shareecada islaamka liddi ku ah ama aanay ogolan dastuurkuna ma aha sidaa darteed dadku baraday u baahan yihiin waa fikir guud oo wax iskaysan dastuur ama wax kalaxmay waxaan bood ka dhignay qodobadooda dadka la hadlaan oo iyagana كون كسر الدستور تبتنا يدد خوش يعني وحان سبيبي الدستور وشيس كل شو وشدا معمل كل شيس كلا وشدا الدولة وحا سوق طبعا يسو وشدا وحا لو يبا هاي وكلي يوقف على قيحة حقوقها للسلة ومغادر الدولة الدولة كلها الدولة كلها هي على مشروعي هو جاء على ذلك نجي ونعود الشقية للقبيلة ضمن مجال كلي الأمن في التبقى magaalo kalageed waxa yani adeeg dowladda taqaana marka adeega dowladda in hoos la gaarsiiyo federal wax kaa maaha waa service dadku u baahan yihiin oo dowladda uga baahan yihiin halkii markii hore unit government markaan ahayn ee xataa baasboortka loo aadi jira muqdisho ama caasimadda in laga helo wax kasta oo dowladda looga baahan yahay state marka federalismkaas inaan hoos u daago dadka muhiimadda taas leeyahay waxbadan ka qabsoomay insha allah intii nineteenkana waxaan ka qoshaysan ilaa iyo tuulooyinkeena inta la kari kara waxaad ii sheegtay in aad dastuurka koonfur galbeed shaqo qaran ka qabteen tusaale ahaan in ay jiraan qolooyinka t o t ama tababarayaasha tababarayaasha wax tababara marka shaqada wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya iyo shaqada dastuurka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleed marka si u eegta way isdhexgelayaan laakiin marka loo soo noqdo kan koonfur galbeed oo kale ilaa hadda bulshada marka la yidhaahdo sira madhaxsira dhowr sudan wasaaradda way samaysay oo tababarro way qabatay bulshada oo isu keenta maxaa qorshayaada u fugan yahay si dadka aad si dhaba u fahamsiisaan si ay doqod ay ku leeyihiin ka kala bixinta dastuurka ay u noqoto mid iyaga si fiican maafahmo
haddaan u socono horta wax maalin lagu baran karaa ninka sanad laba sano waxaan waa isku waxa laga yaabaa konton sano hadda dhan umad minteen lagu sameeyo oo yani shala daruuf baa jirtay maanta daruuf baa jirtay baki daruuf kalaa imaanaysa dastuurka waxaan rabaa inuu daruufaha sawirkaan qaado marka de wax wax ismaawiya maaha waa wax annaga aan samaysanay wixii aan u aragno inay markii hore sida loo dhigay yani ku habboonayn ama wax isbedeleen markasta golaha shaqadiinta ayaa waxay sameynayaan inay ka bedelaan oo ay amendment ku sameeyaan dalkaas haddii loo baahdo wax ka maqan oo dastuurka in lagu dareeyo sida haddaba abriil loogu dareeyo wuxuu tahay dowladda koonfur galbeed madaxweynaha waxaa doortay markii ugu horeysay ergo ergadii madaxweynaha ka dooratay waxaa lasoo qoray baarlamaan baarlamaanka markii lasoo qoray shaqadaasaa la wareegay marka doorashada lagu soo foola tusaale ahaan nidaamka dhaqaas haddii laga yidhahdo wax wax dooranaya waa baarlamaan dastuurka hore sanad ka hor noogama qorayn in baarlamaan waxaaba haddaan soo gaarsiinay dad shacabkuna su-aalo badan ka qaba yaa wax dooranaya ilaa xataa siyaasiyiin badan oo siyaabo cunto daliishana ay yidhahdaan oo ku galda dastuur male iyo waxaankaas marka waxaan ku bedelnay marka wax wixii sidaas oo kale qodobkaas oo kale isku qodobkaas oo sheegaya shan ilaa iyo konton doorashooyinka ka hadlaya qaabka u dhacaya wax loo dooranayo marka waa lagu soo kordhiyey dadkana waa la fahamsiiyey waana lala hadlaa wax kasta oo dastuurka ku saabsan in wax isbedeleen federaallada dayaalada shacabka dayaalada federaalka dayaalada iyo national communitiga kooxaha daneeya qoladayda daneeya soomaaliya waa waa lala sheekeeyay tan shacabka waa tiridaysay fahmaan shacabku waa nala shaqeeyaa hadda maratagu wax badnaa meeting oo bilo ah hadba inta laga gaari karo iyadoo loo maraya civil society madaxweynaha dadka madaxweynaha bulshada ka shaqeeya inay isugu yaraa oo ayaguna ay soo diyaaraan su-aalaha ay qabaan ay la tahay diskurka wax lagu qabo ayaga rayigooda in la abuuriyo dabeetana baarlaanka soo gudbiyada qolka diskurka ama hadda waxay dhibsadaan ay ku jiraan laga saaro marka dadka haddana caasimada iyo magaalooyinka waaweyn waa ka sameynay oo waa qabnaa oo tiimaa jiro shakalkaas qabta kuwa tuulooyinka insha allah oo meeshaan u socono midda aad soo qaaday oo wasaaradda federaalka iyo kuwa iskashashadayna waa dhab waa la shaqeynaa wasaaradda federaalka dalka oo dhan ayay ama dowladda federaalka dalka oo dhan ay dowlada tahay wasiirka federaalka oo la kulamaka guud ahaan dalka dhan uu yahay xamar maaha marka waxaan fududeynaa isteedyada in wasiirka federaalka isagu shaqada wasaaradda federaalka baydhabo iyo bakoor iyo qaraawe iyo accesu ma laha ay u wada shaqeyso imkaaniyaadkeedana ma laha awooddeedna ma laha marka annaga waxaan dhaabisanaha inaan ka shaqeyno oo aan gaarsiino fariintaas guude tasbur midka guudiga isaga laftirkiisa amendmentu ku socda ogtahay tudiya dastuur in la sameeyey baarlamaana madaxna la isku daray kadibna loo bixiyey guddiga socodka arrimaha dastuur guddidaas oo dhan oo shaqeynaya markaa usoo noqda midda doorashooyinka oo kale waxaa jirta dhawaan wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya waxay soo saartay warsheegii in maamul goboleedyada aysan iyo in doorashooyinka ay ku dhacaan wasaaraddan arrimaha gudaha marka ay leedahay doorashooyinka laguma kordhisiin karo ma waxaa jira dareen ku aadan in maamul goboleedyada ay samaystaan muddo kordhin xilliga doorashada ay ku tagaan
soomaalida kuma amaada wixii warka ku jira afka xafa malaha federaalka ayagaa muddo kordhisa innaga every time abriil ayaa waxaa la shaaciyey oo madaxweynaha koonfur galbeedna baarlamaanka ka hor sheegay shacabka koonfur galbeedna loo sheegay waa abriil bisha afaraad waayo bal sida kale oga iyadoo kow iyo tobanaad doorasho u dhacaysa ayaa afaraad waxaa la sheegay in ay doorashadu november sharci doonto marka haddii muddi iyo kororsi iyo waxaa laga fikirayo xilligaa lagana lagana sheegay madaxweynena baarlamaanka waa sheegay yani marka annaga xagga adduunkaas kama jiriye balaha federaalka iyagaa waxaa lagu xantaa in waktigu ku yaryahayo ay rabaan inay laba sano kale waxaa kusii kastaan laakiin haddaan maxaa yani asaga ahaan wasiirka federaalka markuu doorashooyinka dowladgoboleeda ka hadlayo maxaa si weyaadan halkan ka hadla xoogga wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda kale federaal iyo wasaaradda kale state kale state kale doorashiis wax ka fusayaan dastuuriyaasada ahaan annaga waa qodob dastuurka annaga dastuuranayna waxa kusoo xaraa dastuur in la isdoorto waxa sheegaya waa dastuurka sida la isu dooranaya waxa sheegaya waa dastuurka waa marka dastuurku leeya waa koonfur galbeed marka koonfur galbeed marka annaga waxaan ku dhaqmaynaa kaxaynta dowladdayna ma dowladdayna sidaan uwadayno waxaan ku wadaynaa sida dastuurka ay qabo sida federaalka soo ku dhan wasiir federaalka dastuurka tusaalahan haddaan hadda soo qaado oo adiga iyo daawayaasha oo idin sheegay artikalo waxaa jira wax ka hadla afartan iyo shan qodobka la yidhaahdo ayaa ka hadlaya ilaa iyo konton iyo konton iyo shan markay ka hadlayan waxaa soo dhan doorashooyinka ka hadlaya tuhum miyaa jirana waa kaaga jawaabaya waxaan ku yidhi abriil ayaa wax la iclaamiyey cid kastoo dani ka hayso inay u tartamto doorashada koonfur galbeed inay u diyaargarowdo in doorashada doonataan marka sababta hadda nimaanka tuumaan ku jirto waxaan maraynaa hadda ja baarlamaanka inuu diyaar yahay oo intaogaan sidii gudiyadii doorashada uu samayn lahaa sidii maaragta loo hirgeli lahaa ficil ahaan musharaxiinta qaar badanaa qaylaba jooga qaar kale ay yimaadana laga yaabaa marka iyadoo intaas ay og tahay dowladda federaalka intaasoo dhan oo process aan wadno ka shaqaynayno oon sheegnay oo ogya inuu soo saaro warin wasiirka taas waxaan malaynayaa wasiirka dagaal gobolka banaanta dad badan waxa laga yaabaa isleeyihin ma ma dowlad kala tihin ma dowlad kala dowlad federaalka hoos tihin laakiin tusaale wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha degmadaas bay ma magacaaba oo dowladda federaalka ma magacaaba guddoomiyaha degmada balcama ma magacaaba waxaa labaatanki baa qaynuunkaan sheegaya in state kusoo magacaabo maaha foodo maaho wax soomaali ku heshiisa marka wasiirka arrimaha gudaha mar haddii aysan khuseen guddoomiyaha degmadaas bay marka la magacaabaya wax laga weydinay kambal ana wax laga weydinay kambadhan iyo asmadowna wax laga weydinay ma garan karo waxa kusoo daaday soo lagama yaabo soo lagama yaabo wasaaradda marka arrintan sheegaysa oo kale soo daahista magacaabista guddigii doorashooyinka koonfur galbeed oo kale marka la fiiriyo xataa baarlamaankii ma fadhiyo oo kutubdiisa waa la furay laakiin isma ilaalin xildhibaanada xilligii howlahaasoo dhan la wadageli lahaa haddii uu jiro cakijiib marka arrinkaas oo cabsida qabta inuu ka keeno sababa wasaare galeen dalka oo dhan bay macalinka tahay
waa su-aal adigu aad weydiisay kullay dhaqan adun adun sirku ku ogaahay laakiin anigu haddaan jawaabteeda isku daya horta guddigii amau baahan iyo amay tahay dowlahaas horta waa howla baarlamaan uu yahay anaga xataa iska dhaf wasiir federaalka duutigeyda maaha aniga inaan ka hadlo baarlamaanka xilliguu sharaayo iyo xilliguu furaayo guddiga kaliis waxaan kuu sheegi karaa in guddoomiyaha baarlamaanka soo magacaabayo toban xubnood oo mid doorasho mindaxooleedkoodana uu yahay inta doorashada waxayna kala midnahay dastuurka federaalkaa sida qabta dastuurka federaalka wuxuu qabiyaa in guddi doorasho guddoomiyaha baarlamaanka soo magacaabo dastuurka federaalka ay qabtaa kan qof kalbana waa ku taala doorashada marka la gaaro in guddoomiyaha baarlamaanku soo magacaabo toban xubnood oo baarlamaanka kolada baarlamaanka iyo sidii u qabsoon waayaan iyo sidii u qabsoon waayaan hadday la jirto saad sheekada qabsoon waayaan waa arrin baarlamaanka ay qaban federaalku taalaqaana waa arrin su-aal hadday ka jirto isla baarlamaankeena xubnaha ka tirsan ay guddoonkooda soo weydi karaan mid meel kale laga soo yeeri karo maaha
waa tahay dhinaca dastuurka markaan usoo noqono wacyigelinta bulshada waxay u baahan tahay wacyigelin aada u fara badan si ay dastuurka ufahamacna dastuurkan waa kan ay haystaan laakiin aysan fahamsanayn marka wasaaraddana inkastoo howlo badan qabatay haddana dadkii wacyigelinta iyo barista dastuurka dadka in laga dhaaficisay aaraa badan uga geystaan ma maxaad ku talagelaysaa waqtiga soo socda go-aan
horena waa u jawaabay oo inta karaanka dalka waa ku wada nool inahaas tiri mayno soomaaliya waxa ku jira dalka soomaaliya xaalka isduunyahay annagaan isleeyahay sababta in dalka la xoreeyo oo la gaaro dadka shacabka la gaaro mas-uuliyaddaas waxa aan qabanin dowladda federaalka inay qabato sababtoo ah waaye maamul goboleed shaqadiisu waxay tahay meeshaasuu joogo booliisku kale inuu sameeyo amniga meesha inuu qabto inuu muxuu ahayto waxyaabaha yaryar ee ee dowladdiisa ku saabsan qabto laakiin marka laga hadla cadowga dalka in laga xoreeyo waa mas-uuliyad dowladda dhexeeya ayadaa miisaanad ka qaadato ayadaa caalamka yani ku soomaalinaaya wax ku siiyaan ayadaa ciidan intaas la sheegtay inay canshuurta soomaaliya mushaar siiso marka waxay u tahay dowladdu inay ku dhawaaqday one man one vote inuu gadi doono twenty twenty oo inaga dhiman tahay laba sano wax ka yar marka ninka shalay oo ugu dambeysay degmadii hulwadaag la qarxinayo tii radan la qarxinayo jaamacadda dhexdeeda ardada lagu dilayo yani waxa caynkaasna magaalada ay magaalada ay joogeen ay ka dhacayaan iyadaa waxay u baahan tahay siday u suuro gelin karto in doorasho dhaco su-aasha ay iyadu wax weydiinaysa idan la weydiin bishal waxay sheegtay dowladda laba kun labaatanka doorasho dhacayso magaalada muqdishaan labada marka annaga waxay nooga aadanaa shacabka in la gaaro oo tabartaya la eg aan awoodnay xuduud ilaa xuduud qaranka wax laga raba dowladda dhaxda laga raba haddii aada xaggaan aado baydhabo aada boqol kilomitr gaarto shabaaba joogo awood dowlad goboleedka ku weerarto mala waayo ma haysato imkaaniyaadka damayska awooddeedna ma haysato canshuurta waddanka waxa qaata dowladda federaalka ciidanka federaalka ee baydhabo joogaan wuxuu ka-ama qaata dowladda federaalka even kuwa baydhabo jooga ta aan lahaa qaybaha kala gedisan ee national force waxay ka ama qaataan dowladda amarka dowladda dhexaadkiisa garaadada dowladda aadkiisa mushaaradku haddiiba la sii waaba haddii la sii dowladda dhaxaadkiisa marka maamul goboleed yani isaga shaqadiisu waxay tahay inuu meesha uu joogo dadka jooga maamulo si maamul loo socdo marka waxay la tahay annaga karaakaya waa qabanayna waana qabanay say tahay wadashaqayntiina wasaaraddan dastuurka iyo dowladda
waxaad og tahay in si guud gobolkeegisina kasoo baxay iskaashiga dowladgoboleedyadu ugu hakiyey wadashaqaynta ka dhexaysa dowladda federaalka iyo dowladaha barnaamij intaa ka dambeeyey waxaan kala mid nahay wasaaradaha kale iyo wasaaradaha kale wada ka horreeyey waa washaqeyn wasaaradda federaalka waxa ku joogaaday iyo guddiyada tasuubkuna meelaga imanayeen inay ka shaqeynayeen inaan la shaqeynaynay in wadashaqeyn naga dhexaysay adiga odayaasha kale shacabka markaatiga haddana haddii dowladdu saxdo waxyaabaha loo soo jeediyey oo iyadu iyada laga sugayay saxdooxday filan weysa markay arrintaas si dhaba u gasho oo inay dalka oo dhan dowladdu tahay ay mas-uuliyaddaas qaadato way ka soo baxday inay muqdisho kaliya isku qabo weli inaan la shaqeyna karo
dastuurka dowladgoboleedka xuduuda soomaaliya waxay qodabo badan oo ku qoran haddana awoodda sida tirada xildhibaanada boqol dowlada boqol iyo dhowr waaye waxaan ku qoran dastuurka sagaashan suwafaqaya ilaa hadda
su-aashaas waxaan malaynaha goorra ugu dambaysa dastuurka arrimahaas waa waa la xaliyey horta waa run sagaashan maaha sagaashan iyo shan baa ku qornay dastuurka hore laakiin xeer rabsaad u leeyahay baarlamaanka xeer rabsaadka baarlamaanka waxaa ku shaqeynaya boqol afartan iyo sagaal marka mar haddii xeer rabsaadka boqol afar sagaal ku qoran waxay la tahay de wax dhibaataa hortaas hadda weyn oo ka jira ma jira barlaanka waa isagaa xeerada oo ku shaqeeyo boqol afar sagaalaa ku jooga shaarku qaata guddiyada baarlamaanka sidaas ku shaqeeya dastuurna kuwa reer galbeedka maalin kasta wax lagu suubiyaa in wax lagu daro boqol sano ka hor dadkusay aayeen maaha iban hadda afar sano ka hor saan ahayn bani marka waxay waa iska qubay qoraal inta horta qofka duwayne intuu ka maro official ka noqonay hadduu ka federaalka yahay hadduu ka maamulgoboleedka yahay waa wax gurida ku socda marka wax dhibaataa kama jiraan baarlamaanka soomaalida baarlamaanka waxu dowlad waa boqol afartan sagaal okay haddii qodobka boqol qodobkan afartan iyo shanaad wax laga soo degay isaga inta lagu noqdo maxaa loo bedeli baarlamaanka
baarlamaanku ma furayn waa sidii loo xiray waxaad ogtahay nabadda isu soo noqday september fasax oo galay haddana kii ramadaankii oo galay kii wax oo galay haddana kii carafo marka qowlihiisa iyo ajandaashiisay kamid tahay marka dawaan ku sheega wax gura xeeroosaadka baarlamaanku ku shaqeeyo boqol afartan sagaalaa ku qoran laakiin in dastuurka la waafajiyo iyaduna waa waa arrin barsas ku jirto oo wax adigu waa garan kartaa isu khilaaf qofka dhibaan hadda dhahaya oo sagaashan shantan aan ka dhigo bada hoosana waa ma tekinusan jirin oo gamirka marka taasu ishu weyn maaha ugu dambayn inuu soo gudaankeena marka aan fiirino dalka maanta xaaladda qumbaasiyi oday siyaasiga soomaaliyeed oo muddo badan soo sugayno khilaafkii dowladda dhexe ee maamul goboleedyada ka dhex jira amni darada ka dhaca sheegtay muqdisho oo tobanki tobankii ama labaatan labaatanka isu suurtagelinayno inay dhacdo doorasho iyo haatan sida uu dalka marayo markaad qiyaastaada soo dhaqayso talan maxaad kusoo jeedin lahay tusaale maxaad
أنا waxaan isleeyahay dowladda dhexe ayaan weli waxaana diyaar u ahayn inay hirgeliso federaas oo xaquuqda dowlada dowladninu leeyihiin oo dastuurku siinaayo ayay dowladda dhexe ka meermeeraysa dowladda dhexe afka ayay ka sheegtaa waddanka federaalku yahay laakiin ficlan markaa fiiriso ma aaminsano federaalnimo salaan madaxweynaha khudbadiisa ugu dambeysa waxa xusuusataa muran meeda baarlamaanka furitaankiisa ka hadlaya wuxuu yidhi oga guddoomiye baarlamaan oo fadhiya iyo markuu yidhi idinkaas la shaqaynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle haddaa tahay iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug labadiina waa lala shaqaynaya marka madaxweynuhu waxaad moodaa iyo xitaa xarir reeba ra-isul wasaaraha istiidaan waxay kasoo jeedaan galmudug eegan doorasho dhow loo dhaway galmudugna waxa maanta ka taagan dad kastaa way wata cidda saas gaarsiisana waa labadoodii deegaan doorashoodkoodii ayagoo asraan ay kasoo jeedaan oo kuraasta ay ku fadhiyaan ama bixinta haddii doorasho la aada tago la aadaya si lagu aadaday ay kuraasta ka raadin lahayeen waa galmudug labadood ayaga ayaana gacmahooda ku burburinaya dhanka maqasan galmudug hadda burburinaysa inay dowladda federaalka dowladda federaalkan mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka niman ayagu deegaan doorashoodkoodii halkii sideeday ka yimaadeen oo soomaaliduna kula shaqaynaysa oo dhihin idinka hal isjeedada ka timaadaan dhexaantiidina ayaga gacmahooda ku burburinaya koonfur galbeedkood maxay ka sugi kartaa oo waa de nin isagu aqalkii uu ku dhashay dab ku qabtay aqalkaaga la dhisayo waa mustaxiil marka waxaan dhihi lahaa bulshada galmud nimankuu furi doonayo kuu xirma khayre iyo soomaalia waa laba niman taas goorabas taranka haysta waxayna u yimaadeen waddanka inay xilka qabtaan jarab ka dhamaado caruurtooda meesha jirtay aadi doonaa caruurtooda dowlado kala ayay iguna kursiiyaan mas-uuliyadooda loo hayo markaas dadka reer galmudug waxaan ku taladaha maamulkooda inay adkaystaan balaayada muqdishada laga soo agaasinayaan aysan dhibaato dhibaatadaas aanay ayagu sabab u noqon in laga dumiyo maamulkii raadisteen maamul la-aan hadii la noolaan karo maamul sogaal ah soomaaliya labaatan sana kadib waxa waxaa heshiiya gaar ahaan koofut istadiyadan la dhiso istadiyadana hadda waa la arkay faa'iida ay leeyihiin safitan magaaladan hadda ad arkayso intaan baadhisin maamulka koofur galbeed hal gobarnatoore oo wasiirka arrimaha gudaha ee muqdisho fadhiyaa soo magacaabaya ama suulad wax dowlad sheekay markaasa ka joogto magaalo kasta waa sidoo marka in hal gobornatoore oo dowladda muqdisho fadhidaa ninka ay u aragto siyaasadeeda inuu fulinayo ay soo magacaabayso dalku u noqo waa mustaxiil waa wax dhe afar sano ka hor waxaan ku bilaabo geed hosta koofkala marka dhisay goobjooga lahay haddana state wasaarad kasta oo hadda wasaarad
eedi eediyaang mahadsanyi kaasna may bahay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan ogeeka mar annaga booqdii xafiisyey iinka waramaayay arrimo dhowreena ku hadali dhegaystayaal weli may baa ku guda jirnay barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobka hataa siinkiigoono weliba waa qodobkii hamiin kasta uu ka hadow ninku barateen inuuna hasiin gudbino qodobkii siyaasa ashaargale waana ankashan tiryaani wasanka ku hirsan tomi-i toddobaada novembar isilaha kalanka koleytama kuufur urtaa ka dhawaada qiibtay sagaalaad dhegaystayaal ha ka dhowaada xubintii siyaase casheer galli dhiibtay ee sagaalaad oonu oo toddobaad walba oo ka hado unku baratan ini kula dareertaan idaacadda radio warsang kurbo ma jarta jeerateedii inshintiryaani has gaabiyeen walaa koorsadeena doogi hay walla tiriyaw taagmale ay la shaltabnay doogay toogalayaa aysan daahinee dhabsiyoy tumaalla anafadaw ini anagaatii toddobaadkii tabi ismoogaana weli ha kasiyaadii koonfur orso i tiroodii tumi i toddobaada nofembar weli ku hersan geeka madili roogo maalinta kollaytanka koonfur orso weli ku hersana tiro konton i shan maalmood dhon waana ka ma isbedeli salaaka sidii una ku ogaynayaa mise siyaadii jarta kolba iili dheegdeena ilow siin sheegoy inta qof ee koonfur orso silaaqi ha ka siyaadii waana fadaayaan iniga onkolaytamaan ha ka dar sameen siyaasiyiintii horan roogdii i sidee yo shal iyo miisaanyo hooba tabar i taaga aan helo koraan in dhikaalka koonfur orsiyeedo ildoronto sidun lislafadi kuweeli hatana tiroodun ha siyaadii magaalada na koyti fadaayaan ini ku qaadaan waana kalo kolay tamaantumii toddobaada november salaabiide taansiinayaal badankii sugaaneen sabyaani safka kaa guulsanow samanka warlaabkadiisidwe saafuniinagu osob suugun i midab suuradlehe saafiriinaga seka kuweeli sidi latawiya si kuronga inti banabta silki insaniye sermawayaday surunaaw samayaal badan saranaaw sidii sabtiya adow saraase calanka soodwees samada baboo
muwaadiniintun dhaldeen koonfur orso waan haan agal qaadeen tumi-i toddobaada nofembar iniyo on rooraan bay dhowna haandeereen xuseen xasan cabdi kushug yuusuf macalin amiin baadiyow maxamed aadan fargeeti maxamed maxamuud boono cabdiqaadir shacbaan dhegacate maydba tiroodana kuweelena ilaa iyo siyeed qof haabakooya naberjoog ma sheegni iniyo on roorohae xilka koonfur orso ilow masawaradiyo yaa inta badan laka aragaay baabuurtii hadhowayaasi muwaadiniintu an dhalati koonfur orso tirida guud musharaxiinta ilaahay hata warbaahintiiyo ku warqabta inay onroorayaan xilka koonfur orso welibwa siid axmed sheekh daahir aadan maxamed nuur aadan saransoor iyo indhikaalka koonfur orso shariif xasan oo sheegeedan inta kale warbaahinta ma la hadalna maana aan sheegna inay iyin musharax lamba doorshay hooba hal husoyle era doodna la geliy bulshadana lambandhika inayo sheegaan waliyo ku tareen dalka i dadka mataawiyaw ini walwiin dadka afka ka bileeriyey koraan jaraan madalo kureeba naftiyo waliyo untareen yoolay ka ekaadeen taasna bulshada edkan lahayna ma tirsadaas haabakooyeni tiri guud marki leenfiri inti anahasig maga dhowi hanistimaankii hore kooyen marki lahas ku wada dara kii hasbambi i kii hanisbambiineba inta anamahasig maga dhowi siyaasad ahaan iyo doorkiyo kuleyin siyaasadda koonfur orso ya eetoo markaas bulshada edkan lahayna iyo walbadan unkula dareerna ilow xuseen xasan cabdi kushugo oo la hadalaayo warbaahinta kolkiiyo kooyayan waana afayennanhay yo maybaa warbaahinta ku qortay ini isa eri ma ihiini musharax weli anaa isbeddel weydiis taasoo warbaahinta siyaabo shalgadiisan anfasiratay ogaaw koo ballan qaaday siyaasiyiinta ha siyaado doonta walaagi unu ku qorna inuun hasiin gudbii doonna siyaasigun hobba sida eri haan kale weli ma hadalna reedaan dhikadeen doosho kooyowko baydhawo marki laka dara hadalka beer laxawsiga aan badanahay ee xuseen kushuug jeediyey kolka linis jeey wali xakiim bahaatee in ilaa hata waa la daaro karo iyo oon la qiibsana warbaahinta siyaasiyiinta dhammagu kuku jara onkolaytamowka koofur orso iyo oo waktigana ka dareera bulshadii iyo hogaamiyii fadeegna siyaasadda walayo ku beddelaayeen unku gadna hadalkii iyo ereemba eyi isbeddel laabtiyoo ka haayaan afka madiyo ku eraangna dhaliil i eedan badan inta badanna indhakaalka koofur orso shariif hasanoo sheegeedan iyo ka dhaliilayaan haanaas walku dheernan hayna isweydinooyba laxa ku bilaabo maalintii la kooyo ilaa iyo geeka lakurooga baydhabo siyaasiyiinta kuwada sugan geekona mala kulugna bulshada rayidka idba ay lahaanee taleediyoba wal intara faday lankala hal dhaliilo dhaliilii geeka toddobaad kureed yo oo taleeda koonfur orsalin deerna ya yaalla arlaada hadalkii maalintii yo kooyayeen yoo jeediyeen siyaasiyiintun yaa wali inbadanaynin ama maamulka koonfur orso hogaamintiis walwiinku beddeli doonaan ilow isbeddelkii intilin deernaba meydlaka oodami bulshadiinna wili maldhakoyna waa bahaato shangee baa la roogey isbeddel ba la fadeey maylan la kuluma waayi bulshadii rayidka hayti su'aalu jawaabtiyey adagda su'aal maadana ata bulshaduna isweydiyaasa waan ambaan jawaab waafi ah bulshadana ka qanacaasa kaasoo beddeli karo hadalkii afka ha ku bahaayay dhaliilo ambadanaayey ta'aasoo geekana habarmaatidey dhaliilibo koytay iyo olandeerna tumi i toddobaada nofembar taleedani lanku kolay tagna haskuwada duubo nuxurka dhaliilo i eedo waliba waa landaadgaadi humbu ya uskudee beegna ma'eh wal lisku eriina ma'eh ee waliba waa wal dhiyay langroogiyu sida tan uno geekanka roognahan siyaasiga sifada siyaasadda ka dareeriyaw si tiebo wali inbadantaa dhaliil i eed baryay usiina sugaasa shakalaan anhuraan sidaas dartee walina yodyado yabuladayga lagurobo yubatab isidi yaaliyaali iridey yasimaysay muwere yubatab isidi yaaliyaali iridey
si walba hoo lanis aruursida ama lanis ammaana tooglankoolayi fadii shaleediye may ka helaw taasoo onglijeeda koonfur orsa madali lankii hananhaay ini hogaamiyey fadawna asheer ma galaw dadsheema ku dhoorudaw marki yee toosta makooyaw lan dhaliili lan dhaliili dhamman sheemadi faylahaadi fartooma ku geliyaw yeena misfal fiilaas yeena misfal fiilaas faylahaan lanka aragiisa almanka faalalaas koonfur orsi indhakaalshee mawaysan fariintiena waliba waa wakhtiga dareereeday saacadana ka dhiiday dhig indhagreeba koofur orsi i toddobaadka dembe weli ha ka siyaadaw hooba sida toddobaadkun haadow leh haanka gara weli wal dhimiyaw indhikaalka koofur orsina ku obsadaw sareed sheemaha gaadneysidi i warsan i salaama
galba galaalin dhisay lafkuhumana galwalwal golwaayi galba galaalin dhisay lafkuhumana galwalwal golwaayi
maasha allah markabkan wiinan badana michael yaabti maalmoon koob maana muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatale ku haay mudjay markab buu markiinku horeytiyo markab wali bilow muqdisho lahaan rooro baday usle amlaha ka marmar bartamee ku reebow iska bay dhawadhan weda boqolaal baqaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamadu horumar leedheh afkeha kulubati baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow suugii bakaari hirin qalabkii hadaay barama baradamba bahanagoy baqaar baabshay in haynuu baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow dekadii banaadiraa baabuurtiis iskaba baalgelinyin buyalahasiyay habartiiraya baqaarka walaalo oflow oo baydhawo kiyaalo isqabshoo laiskaba bogdhike yacni from dawaytu dekadii banaadir bacdeen baqaarka walaalo oflow aywa irbadooma dhammaan adiiba kooyha arag oflow baqaarka qalabka agabshay way hanisdumi isba baalgelinyina buuha baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow baadi ilanshe baqaar iyo agabshay bidhaan igada mawshe bulsho iyo doogshe qalab dhism
daynab how inta kuqoytimay daarudawa hosbitaalnamay daayir adiin intanjeed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawo ngyaluwamay way diin diriko diinlay bilawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar ibbilaan dogow i eriirdhati
dhegeysadayaalka qiimo ii dhaayo leeya hawada noola dareero xubintiisii asa ashaargeli aysan dhugunsateen qeybtiya sagaalaad iyo afmeeran hayti barnaamijkaana kulanka warsaan intii barnaamij kun koolato reedunka kulama doono anoo dalmare siinbiyey waana siina dareeriyaay sanaado oo nin hay maxamuuda cali cabdulaahi gaabshaah intii uu dembo oo bacdheeroobo barnaamijkan hadoe reedunka kulumaana hadalkii kaysanero misurano hiratasiningataho baalerobo amin fail habari gala asalaamu calaykum waraxmatullaahi